tan iyo wixii ka dambeeyey bartamihii bishii mey ee sanadkan waxaa aad u yaraaday tahriibayaasha soo gala maraykanka taa beddelkeeda waxaa sare u kac uu ku yimid muhaajiriinta ku sugan xuduudda u dhaxaysa maraykanka iyo mexico arrintan ayaa loo aanaynayaa sharciga cusub ee maamulka madaxweyne jo biden uu soo saaray kaas oo tahriibayaasha maraykanka soo gala aan u oggolaanaynin in ay sharci iyo shaqo helaan heerkan ayaa dhigaya in muhaajiriintu ay maraykanka magangelyo soo weydiistaan iyaga oo marka horeba jooga waddankooda amaba dalalka ay socodka ku soo marayaan go-aankaasi waxaa ka hor yimid hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo ururada rayidka ee maraykanka arrintan xataa waxaa ku wareersan qareennada oo sheegaya in ay adag tahay in uu dhaqangal noqdo waa kan abukaate amiin haaruun oo qareena oo ka howlgala gobolka minnesota looyaro badan iyo sharciya qarna badan waxay u arkaan in arrintaasi ayna saamayn ku lahayn qofku hadduu intuu derbiga ka soo booday waddanka gudihiisa lagu qabtay maadaama oo dadkaasi markii maxkamad la geeyo dembiga lagu soo ogay yahay in aad dalkan kusoo gashay sharci la-aan in maaragtay aan lagu xidi karin inuu maaragtay qofku uu waddan kale saddexaad soo maro waxaa kale oo looyaro badan runtii ay ku doodayaan in maaragtay ayba kasoo horjeedo heshiiska caalamiga ahaa in magangeliyo la siiyo dadka magangeliyo doonka ah oo maaragtay qof magangeliyo doon ah in aan lagu xidi karin maxaad waddanka lasaga dhiibi weyday go-aanka maamulka maraykanka ayaa keenay in tahriibayaal kumanaana ay u suuroobi weyso in ay ka soo tallaabaan sohdinta koofureed ee dalkan maraykanka boqolaal muhaajiriina ayaa bannaanbax rabshado wata waxa ay ka dhigeen xuduudda maraykanka ee dhinaca mexico iyaga oo dalbanaya in loo oggolaado in ay maraykanka u soo tallaabaan magangelyana ka helaan emerson avila waa tahriibe ka soo hayaamay waddanka venezuela waxa uu doonayaa inuu maraykanka u gudbo magangelyana uu ka helo saacado ayaan halkan joogaa waxay yidhaahdeen muhaajiriinta ayaannu u furaynaa albaabada si ay u caawiyaan ma garanaysaa waxa aan ula jeedo taasi waa sababta aan inteenna badan halkan u joogno dowladda maraykanka ayaa ku adkaysanaysa in xuduuddeedu ay xidhan tahay islamarkaana aanay oggolaan doonin in muhaajiriin sharci darro ah ay ka soo tallaabaan waxa ay ku doodayaan in ay waajib tahay in tahriibayaashu ay u hoggaansamaan xeerkan cusub islamarkaana ay iska soo dhiibaan waddammada ay ka soo gooshayaan amaba waddankoodii asalka ahaa ee ay ka yimaadeen claudio herera waa sarkaal ka tirsan roondada xuduudda maraykanka waxa uu sheegayaa in qolyaha dadka soo tahriibiya ay been u soo sheegayaan muhaajiriinta isaga oo ugu baaqaya in ay ka digtoonaadaan dhagartooda xuduudaha maraykanku uma furna tahriibayaasha ha dhegaysanina beenta ay sheegayaan dadka wax tahriibiya xeerka socdaalka maraykanku waxba iskamaanay beddelin sida laga soo xigtay saraakiisha ilaalada xuduudaha maraykanka sharcigan cusub waxa uu horseed u noqday in tirada muhaajiriinta ee xuduudda ka soo tallaaba oo bishii abriil ahayd laba boqol laba iyo toban kun oo tahriibe ay hoos u dhacday iyada oo bishii juun ee sannad ka noqotay wax ka yar boqol iyo konton kun